maamulka degmada Baraabe ayaa bilaabay qorshe laga furahaya jidadka cusub oo yaweeladaasi degmada silanhala baraabada cusub wayna howlin fuliyahaya maamulka degmada oo kaaladow shacabka jidadkan cusub ee reedlan furahay way bayanagada doonanahaana dayacatir iyo reedandhisow laga bilaabo doona muddo soddon iyo shan sano ee kureedsada maamulka degmaduusi sheegay injineer timcade oo kumida injineerada dhismada kawada waana furahay jidadkun ya sheegay in degmada reedan habeeyow laga bilaabay waynu issharxay mashruucun iyo siduu nagada doona markiuse dhammaada mustaqbalka waddooyinka la bixinaa marka haddii aan kuu sii sharaxo wadda haddaan wadna waa labaatan mitir shan baloo kadib shan iyo toban mitiraan xiraynaa shan baloo kadib shan iyo toban mitiraan xiraynaa shan baloo jiifa shan baloo jiifa shan iyo toban mitiraan xiraynaa waddooyinka u dhexeeyana waa toban toban shan iyo labaatan mitir shan iyo toban mitir toban mitir aan waddooyinka intaas aan aan ka wada dhigaynaa waxaan rajaynaynaa bulshada baraawa inay anfacdo isteed ahaan maamul ahaan iyo dowladda koonfur galbeed inay maaragtay anfacdo dadka bulshadana maaragtay dhibaatada wadda la-aanta hayso iyo dhulka oo system lahayn inay maaragtay uga kaaftoomaan oo aan uga faa'iideyno ujeeddada mashaariida aan aan furina waxaa weeyaan in dadkuna waddawi fiican helo dhul fiican helo isqabqabsiga laga baxo bulshaduna ay ku nafiso ay noqoto gobolka banaadir oo kale dhul aan laisku qabsanaynin waddooyin waasaca leh mashruuca qaabka loo bilaabo qaabkaas waaye maamulku waa nala socdaa gudoomi waa nala socdaa gudoomi kaxeenka waa nala socdaa maamulka maamulka dhan way nala socdaan amniga waa nala socdaa milatariga waa nala socdaa booliis militari waa nala socotaa maamulka sare koonfur galbeed ilaa madaxweynena waa ogyihiin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baraaba ee caasimada koonfur galbeed cabdi axmed yuusuf ya sheegay in ka hor bilaabashada arintun iyo kusuubyan wacyigelin bulsho ilaahay wuxuu noo suurtogelshay shaqadii aan ku taamayna degmada baraawe gaar ahaan shaqadii dhulka laga qabanayo oo ahayd in dhulka bannaan ee magaalada daafaheeda naqshad la saaro jidad loo baxsho magaalada saaad og tihiin soddon iyo shan sano wax naqshada iyo wax wadda'a iyo wax dukumiintiya lama jaran soddon iyo shantaas sano marka runtii marka magaaladu dhib fara badanay ku qabtay mashaakil badanay ku qabtay dhulalkii wax lagu kala saaro waa la waayey wax milkiyaddii lagu kala leeyaha waa la waayey isqabqabsigaa batay mashaakilaadkiigaa batay dhulkii dhammaay waa nacfi beelay marka hadday tahay bulshada dhexdeeda iyo hadday tahay maamulkaba xaqiiqdii waa lagu dhibban yahay subax walba dacwadii waa taagan tahay xafiisyadii dhamma way buuxu dhaafiyeen boqol boosaan leeyahay laba boqolaan leeyahay saddex boqolaan leeyahay kunaan leeyahay haddana wax lahaansho ah oo uu maanta aniga iiga xigo qofkaasi uu sheego karo ou la imaan karaha ma jiraan wuxuu leeyahay kun boosaan leeyahay shan boqoloo boosaan leeyahay boqol boosaan leeyahay marka xaqiiqadii marka qofkaas qof kalaa imaanaa wuxuu leeyahay dhulkan anaa iska leh dhulkaan anaa iska leh war maxaa ku leedahay marka xaqiiqdii marka annaga ka maamul ahaan dhib fara badanaan ku qabnay shiddo badanaan ku qabnay waxaan ku kala saarna waa weynay waxaa marka lagama maarmaan noqotay marka in dhulkan laga shaqeeyo injineerra u dalabnay dukumiintiyaan u dalabnay ilaahay fadligiis maanta ayayna bilaabatay shaqadu muhiimadda mashruucan waxay tahay in horta dhulka maadaama dawladdii dhexe kabacdi aan dhulka laga shaqayn waxaa dhulkii laga dhigay oo basiibo isku rarana muhiimaddu marka waxay tahay in dhulka jidadna laga baxsho naqshadna la saaro boos walba nambar loo sameeyo dukumiintina loo jaro muhiimaddu intaa waa